بدن بلا تاية بالخير بلا يدوي أطعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
bismillaahi raxmaan raxiim afur wanaagsan rabadan wanaagsan waa lixda abril sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhowaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doono ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhakuhayntiisa ka soko weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeen tiriska rabadaan waa lix iyo toban abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelaysato toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha weynta ama helidda abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso dhegaysiga barnaamijka ilaalinta habraaca waa muhiim anigoo axmed maxamed ah ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada timijir ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير weydiimaha ayaan markan toos u gudagelaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysta walba mar ayuu fursad u haystaa ka qaybgalka barnaamijka ka hor inta aadan soo tigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu dhammaado waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso jaanis kale taleefanka aad ka soo wici kartaan inta barnaamijka uu hawada ka baxayo waa eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydiinta ugu horreysa ayaan markan soo qabanayaa waxay u dhacaysaa kumuu ahaa saxaabigii sunta cabay ee aan waxba ku noqon aan ku celiyo kumuu ahaa saxaabigii sunta cabay ee aan waxba ku noqon aan ku celiyo kumuu ahaa saxaabigii sunta cabay ee aan waxba ku noqon
بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
qadadka iyo dhegaystaha ugu horreeya halaw asalaamu calaykum Halo.
habeen wanaagsan noogu bilow magaca oo buuxa cilmi cumar cilmi degmada waa beri joog cilmi cumar cilmi oo waa beri ku sugan haa si wanaagsan Mm, waan ku soo dhoweynaynaa waxaad usii guda gashaa warcelinta khaalid ibn weliid waa tahay waad mahadsan tahay waxaa kuu suura gashay inaad jawaab saxan bixiso
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تاية بالخير بلا يدوي أطعد أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
adoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba
cilmi cumar cilmi oo inaga soo wacay degmada waa beri ee gobolka banaadir waxaa u suura gashay weydiintii koowaad ee u dhexaysay kumuu ahaa saxaabigii sunta cabay ee aan waxba ku noqon wuxuu ka bixiyey warcelin saxan ama jawaab saxan wuxuu ahaa saxaabigaas khaalid bin weliid waxaan usii gudbaynaa weydiinta kale ee inoo xigta waxa ay u dhacaysaa weydiintan yaa leh midhahan soo socda waxaan ahay qoraa murtidan qalaa kala qaybiyaa qaarba meel dhigaa aan ku celiyay mar kale yaa leh midhahan soo socda waxaan ahay qoraa murtidan qalaa kala qaybiyaa qaarba meel dhigaa haddii mar kale aan ku celiyo waxay weydiintan u dhacaysaa yaa leh midhahan soo socda waxaan ahay qoraa murtidan qalaa kala qaybiyaa qaarba meel dhigaa
بالخير wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qadadka iyo dhegaystahan haddii dhankiisa markan aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum wacalayikum salaam raadiyaha iska foge magaca uu buuxa noogu bilow magacaygu waa cabdilatiif cabdulaahi oo jeeda kumeedha keli cabdilatiif cabdulaahi oo dharkeynle ku sugan haa u sii gudagal warcelinta qofka qof saas dhaayaa laga rabaa miya midhaha qofkii lahaa midhahaas waxaa iskale saarax barwaaqo magaciisa oo magaciisa noogu celi magaciisa oo buuxa cabdiraxmaan saarax barwaaqo waa tahay waad mahadsantahay waxaa kuu suura gashay inaad jawaab saxan ka bixiso
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma wuu mahadsan yahay cabdilatiif cabdulaahi oo dharkeenle in naga soo wacay waxaa u suura gashay weydiintii labaad inuu jawaab saxan ka bixiyo waxay u dhacaysay yaa leh midhahan waxaan ahay qoraa murtidan qalaa kala qaybiyaa qaarba meel dhigaa jawaabta uu ka bixiyey waa midda saxda ah waxaa leh midhahaas cabdiraxmaan faarax barwaaqo waxaan kusii soconaynaa weydiinta inoo xigta oo ah weydiinta saddexaad kumuu ahaa yuhuudigii nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee sixray aan ku celiyo kumuu ahaa yuhuudigii nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee sixray aan ku celiyo kumuu ahaa yuhuudigii nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee sixray nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
qadadkii dhegaystahan halo asalaamu calaykum
axmed xasan maxmed axmed xasan axmed oo dharkeenley ku sugan waan ku soo dhoweynaynaa u sii gudagal warcelinta noogu celi waxaa kuu suura gashay jawaab saxan inaad bixiso ayaa kuu suura gashay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka muuminiinta iyo bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari wuu mahadsan yahay axmed xasan axmed oo dharkinley naga soo wacay jawaabta saxaneyd inuu haleelo ayaa u suura gashay waxaan usii gudbaynaa weydiinta afraad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa sheeg xasharaadka hadlay ee lagu sheegay qur-aanka adigoo raacinaya suuradda lagu sheegay magaceeda iyo t- tiro ahaan qur-aanka intay ka tahay weydiintan ayaa u baahnaan doonta jawaabo isa saaran sidaas daraaddeed aan ku celiyo sheeg xasharaadka hadlay ee lagu sheegay qur-aanka adigoo raacinaya suuradda lagu sheegay magaceeda iyo tiro ahaan qur-aanka intay ka tahay aan ku celiyo sheeg xasharaadka hadlay ee lagu sheegay qur-aanka adigoo raacinaya suuradda lagu sheegay magaceeda iyo tiro ahaan qur-aanka inta ay ka tahay بالخير بلايا دواي أطير انتهى بالخير wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintaaye bilkhayr qadadkay dhegeystahan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waatay dhegeystaha qadka ayuu ka baxay waan kasii gudbaynaa waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxaan soo dhaweynayaa dhegeystahan halo asalaamu calaykum adoo codka sare noogu qaadayo magacu buuxa noogu bilow nuurudiin cabdullaahi degmada dharkanle nuurudiin cabdulaahi dharkeenli sida lagu yahay waa lagu wanaagsan waataa codka adoo sare u qaadaya usii gudagaal warcelinta haddaan isku daya waxay noqonaysaa waa quraanjada waxaan lagu sheegay suuratu namli waana suuradda labaatan iyo toddobaad waa tahay waxaa kuu suura gashay jawaab saxan inaad bixiso
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiintaaye bilkhayr
uu mahadsan yahay nuuridiin cabdulaahi oo dharkenley naga soocay waxaa u suura gashay weydiinteenii afraad inuu jawaab saxan ka bixiyo weydiinteenna weydiinteena shanaad ayaan u gudbi doonaa balse markan jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeenna waxaana ka mid ah macadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macahadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midowda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midowda jaamacadaha wadamada islaamka midowda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midowda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midowda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen ilaa boqorkaaba almarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr weydiinta shanaad ayaan markaan soo qabanaya waxay u dhacaysaa saxaraha kalahaari waxa uu ku yaalaa ba jeli ta sacuudi arabiya ja indiya xa south africa aan ku celiyo saxaraha kalahaari waxa uu ku yaalaa ba jeli ta sacuudi arabiya ja indiya xa south africa aan ku celiyo saxaraha kalahaari waxa uu ku yaalaa ba jeli ta sacuudi arabiya ja indiya xa south africa
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiintaaye bilkhayr
adoonka qadadka iyo dhegeystaan alo asalaamu calaykum Assalaamu calaykum.
wacalay salaam soo dhowow Wadaadada walaal.
magaca iyo deegaanka noogu bilow marka hore magaca noo hormari Maxamed Cali Maxamed waxaan joogaa Urwa.
maxamed cali maxamed oo horiwaa ku sugan
Haa,
waa tahay waxaan ku leenahay soo dhowow usii gudagal warcelinta raadiyo iska insha irfada Allah haddii aan isku dayo waxay noqonaysaa Hindiya.
hindiya isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan ku sii soconaynaa dhanka iyo qadadka kale waxaynoo taalla weydiinta shanaad aan soo dhaway dhegeystaan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum dhegeystahan qadka ee ka gooy waan ka gudbaynaa qadka kale iyo dhegeystaan halo asalaamu calaykum Salaam.
habeen wanaagsan magacuu buuxa noogu bilow Magacu waa Liibaan Ibraahim Aadan degmada Ashkenes.
liibaan aadan ibraahim waa ibra ah ah soo dhowow Waa dhowaan. Haddaan su-aasha isku dayo waxaa waaye eh, South Africa.
south africa jawaab saxan inaad hesho ayaa kuu suuro gashay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye
wuu mahadsan yahay liibaan ibraahim waxaa u suuro gashay jawaab saxan inuu helo weydiinteeni oo u dhacaysay saxaraha kalahaari waxa uu ku yaalaa bajeli ta sacuudi arabiya ja indiya xa south africa south africa ayuu ku yaalaa wuxuu ku fadhiyaa dhul dhan saddex boqol iyo saddex boqol iyo lixdan kun oo square miles ah dhanka bari ayuu daris kala yahay nabibiya dhanka bari dhanka barina waxaa ka xigta south africa halka dhulka uu ku fadhiyana ama dhanka barina ay ka xigto botswana waxaa laga helaa geri maroodi libaax iyo xayawaano kale weydiinteena kale haddii aan u gudubno magaaladee ayaa loo yaqaanaa magaalada dabaysha haddii aan ku celiyo magaaladee ayaa loo yaqaanaa magaalada dabaysha ka dooro magaalooyinkan hoose ba chicago ta cape town ja oslo xa tokyo magaaladee loo yaqaanaa magaalada dabaysha ka dooro magaalooyinkan ba chicago ta cape town ja oslo xa tokyo
bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka waxaan soo dhaweynayaa qadadka iyo dhegeystaan halo asalaamu calaykum waxtay dhegeystaan qadka iyu ka baxay waan kasii gudbaynaa qadadka kale ayaan kusii soconaynaa waxay noo taalla weydiin aan doonayno inaan jawaabteeda oo saxan helno qadkan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة soo dhowow واندبه magaca u buuxa دهب آدم وجدت دقمة دسكين usii gudagal kawrcelinta جيكاكو waa tahay waxaa kuu suura gashay jawaabta saxan inaad hesho
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma
dahabo aadan oo dharkinle inaga soo wacday waxaa u suura gashay inay jawaab saxan hesho waxay ahayd weydiinteena noogu dambeysay magaaladee loo yaqaanaa magaalada dabaysha ba chicago ta cape town ja oslo xa tokyo ba ayay dooratay oo ah chicago waana magaalada loo yaqaano magaalada dabaysha weydiinteena kale ayaan u gudbi doonaa balse jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblooma sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isus oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmibaarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka kafaa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaalada dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen
bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta i bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday weydiinta kale ay noo xigta ayaan u gudbaynaa waxay u dhexaysaa maxaa la yidhaahdaa cilmiga barashada carada aan ku celiyo maxaa la yidhaahdaa cilmiga barashada carada haddii mar kale aan ku celiyo maxaa la yidhaahdaa cilmiga barashada carada
balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta i bilkhayr
qodadkii dhegeystaan halo asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmat magacuu waxaa noogu bilow maxamed muuse axmed iigu celi
maxamed maxamed muuse muuse axmed miyaa ah oo ku sugan dhalesh waa tahay soo dhowow waxaad usii gudagashaa warcelinta haddaad sugaya su-aasha ijaabta waxay noqonaysaa geology Mm, muxuu ku bilaabanaya xaraf ku horey muxuu yahay geo geology Mm, ha iigu celi hale halo geo science ha- xarafku uu ku bilaabanaya muxuu yahay ga geology miyaa ah Mm, waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxay noo taala weydiin aan doonayna inaan jawaab u helo qadkan aan soo dhaweey halo asalaamu calaykum wcalaykum asalaam soo dhowow een, magaca noogu bilow Mm, daa-uud cabdulaahi oo dharkeli ku sugan waxaad usii guda gashaa ka warcelinta waxay noqonaysaa bedology iigu celi bedology oo xaraf ugu horey muxuu yahay b d bedology ba miya bi miya aha Mm, waa tahay waxaa kuu suura gashay inaad jawaab saxan hesho
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta i bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii- waa tahay saaxiibayaal intaa ayaan barnaamijka kusoo gebagabanaynaa caawa inta aan dib ugu kulmi doono habeenka sabtida ah ee ay xaddu soo galayso habeenkaas oo aan shaacin doono dhegeystayaashii guulaystay toddobaadkan waxaan idinkaga tegaynaa inta ka horeysa sidaa iyo rabadaan wanaagsan
رمضان بلا تايا بالخير balaayadu way afxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr